halkani waa washington laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaatan iyo shanta iyo afartan iyo sagaalka mitirban hirarka efemyada qaar ee geeska afrika iyo caalamka oo aad nagala socon kartaan v o a somaly com
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa fiidnimo talaada ah bisha nofembar waa sagaaliyo toban sannadka labada kun saddex iyo tobanka ku soo dhowaada barnaamijka waa go'aankaaga oo ay idiin daadihinayaan maxamuud ibraahim cali anigoo ah maxamed colaan xasan
qofku markuu cudurka ku dhaco oo uu u gudbo oo cudurkaas uu dhiiggiisa galo vairuska ku dhacday ayaa waxa leedaha h i v qofkaas marka la baaro waxaa la dhahaa sero positive ayaa la yidhahdaa qofkaas waxaa la leedaha h i v ayuu qabaa
kaasi waxa uu ahaa doctor cabaas xaaji cabdulaahi fiqow oo ku takhasusay caafimaadka guud kana howlgala magaalada muqdisho wuxuu haatan ku sugan yahay dalka ee switzerland doctor cabaas wuxuu marti inoogu yahay barnaamijkeenna oo aan maanta uga hadlayno dhallinyarada iyo cudurrada faafa iyadoo dhammaystiran waxaad ku maqli doontaan barnaamijka intiisa dambe Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep.
waaw waa heestii the monster hot shot uu ku luuqeynaya eminem iyo rihana waxaad uga bogan doontaan qaybta dambe ee barnaamijkeena qodobada kale oo kala duwan oo badan ayaad ku maqli doontaan barnaamijka goordhow ayaadna ka bogan doontaane marka horese warkii caalamka oo rogaan celisa
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa si toos ah ugu baaqay mudanayaasha labada aqal inay dib u dhigaan wax allaala wixii cunaqabateyn cusub ah oo ka dhan iraan iyadoo ay weli socdaan wadahadallada caalamiga ee looga gool leeyahay in lagu xakameeyo barnaamijka nucleerka ee xukuumadda teheraan mister obama ayaa maanta aqalka cad kulan kula leh hogaamiyeyaasha guddiga aqalka sanadka u qaabilsan bangiyada xiriirka dibadda arrimaha ciidamada iyo sirdoonka waxa uu guddigaasi uga warrami doonaa arrimihii ugu dambeeyey ee wadahadalkii ka dhacay jeneva ee dhex maray iran iyo lixda dal ee dunida ugu awooda badan kuwaasoo la filaya inay dib u bilowdaan maalinta beri ah waxaa kale oo uu ku wargelin doonaa in maamulkiisa uu dhiirogelinayo in habka diblomaasiga ee xalinta dhibaatadan fursad la siiyo afhayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka jan saki ayaa sheegtay inaanay su-aal ka taagnayn in saameynta cunaqabateynta jirta ay tahay sababta iraan ku qasabtay inay timaado miiska wadahadalka iyadoo dalbatay in waqti la siiyo loo sii kordhiyana wadahadallada mudanayaasha labada aqal ayaa dalbaday in cunaqabateyn hor leh la saaro iraan iyagoo sheegay in tallaabadaasi ay dhiiragelinayso in tehraan ay gebi ahaanba joojiso barnaamijkeeda nucleerka ugu yaraan labayo labaatan qof ayaa ku dhintay weerar ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan oo ay sheegatay kooxda al-shabaab goobjoogayaal ayaa idaacadda v o a u sheegay in baabuur lagu qarxiyey albaabka hore ee saldhigga booliska magaalada kadib dabley hubaysan markii ay gudaha u galeen saldhigga dadka dhintay ayaa isugu jiray dad rayida oo saldhigga u tegey kiisas ka yaala iyo xubno ka tirsan ciidanka booliska madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa cambaariyey weerarka waxaana uu ku tilmaamay mid doqonnimo
halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington waxaana gudagalaynaa barnaamijkii waa go'aankaaga oo maanta aan uga hadlayna dhallinyarada iyo cudurrada faafa haatanna muqdisho cudurrada faafa ama lagu qaado ama lagu qaado galmada ayaa u baahan wacyigelin iyo ka hortag si ay bulshada uga faa'iidaystaan magaalada muqdisho ayaa waxaa kusoo badanaya tirada dadka cudurradan haleeleen waryaheena saynab abuukar ayaa waraysatay doctor luul maxamed maxamuud oo ka howlgasha isbitaallada muqdisho waxayna marka hore weydiisay bal inay sawir guud naga siiso xaaladda cudurradan maadaama isbitaalku uu qaybo badan leeyahy waxaan markii qaybta carruurta laga hadlayo shubanka iyo waxaasaa u badan markii qaybahaas kale laga hadlayo cudurrada galmadaa u badan marka gaar ahaan haddaan hadda saarno maxay ahayd muhiimadda qaybtan oo galmada lagu kala qaado h i v-ga uu noqonayo cudur aada u badan laguna cusub annaka wadan ahaan dadkeennana ay ka wacyigashaneen marka siyaabo kalagelsanaan lagu qaadi karaa galmo keliya maaha xataa wuxuu ku gudbi karaa siyaabo kalagelsan gaar ahaanna xataa marka laga shaqaynayo caafimaadka ama marka laga shaqaynayo dadka ay isticmaalayaan waxyaabahan oo oo ay traditionka ama ay uleeyihiin dhaqanka oo kaleeto qof la gubay qof oo maxaato la sarsaray waa lagu kala qaadi karaa marka si fududoo wixi wuu isugu gudbi karaa isbitaalku wuxuu leeyahay brograam looga shaqeeyo oo meel v c t la dhahaa jirta oo ah qofka inuu isagoo oo keligiis imaado la wacyigeliyo kadibna oo laga baaro marka hadda markaan fiirano markaan bilaabayna iyo hadda dadka xoogaa waxaa u malaysaa dad qaarkood inay wacyigelin ay fahmeen dadka qaarkood ayagoo socda imaadaan ayagoo waxba qabin inay isbaaraan si ay u ogaadaan xaaladoodaas caafimaad marka tirada marka dadka idin yimaada maalin walba imisaad ku qiyaasi kartaa waxaa lagu qiyaasi karaa adiga maalintii labaatan qof waa la baaraa bishii waxaa laga yaabaa lix boqol saddex boqol marka la isku dardaro lix boqol oo qof oo baaritaan waa loogu sameeyaa marka maalinta ilaa iyo labaatan ay noqonaya cudurkaas keliya aan cudurada kale ahayn oo laga helo dadka marka kadib markaa baartidna dad unbaa bositive noqonaya kulli ma wada noqdaan marka dadkaa markii laga helo kadib haddana brogaraamka intaas ma ku ekaanaya qofkii laga helo haddana wuxuu leeyahay caawimaad oo ah in la daaweeyo in xaaladiisa caafimaad lala socdo cudurku wax kale maaha cudurkaas qofka difaaca ayuu ka yareeyaa in difaaciisa si cudurkii oo u yaraado hadda daaweynaa la helay sida hore maahan qofka haddii daawada la siiya waxaa yaraanaya maxay ahayto jeermiska cudurka keenaya kadibna qofka wuxuu haysanaya difaaciisii marka si taas loo helo waxaa fiican qofka in dhaqso la baaro haddii dhaqso la ogaado daawadana dhaqso loo bilaabo qofka normal ama nolol caadiga ku noolaan karaa oo wax dhibaataa lahayn waxay isugu jiraan marka dadkaas inta badanaad tiri dadku isku mid maaha dad badan baa qaarkood ee laga helo marka rag baa ama dumar baa qolo kasta waa laga heli karaa cudurka rag dumar caruur xataa waa noqon karaan bositif waxaa u annaga laakiin waxaa noogu badan haweenka marka ugu horeysa maxaa loo qabtaa marka marka marka ugu horeysa qofka marka la sameeyo oo baaritaanka haddii uu bositif noqdo wuxuu galayaa brograamka wuxuu galaa brograam la dhaho la socosho ama onkeer haddousan markaas xanuun haynin xaaladiisa xaaladiisa lagu ogaanayo lala soconayo bil kasta marou imaanaya daawaa la siinaya oo u difaacaysa inay cuduradan yaryarkaa sida hargab shuban waxaas inuusan u dhimanin marka daawadaasaa la siinaya kuwana marmarka marka laga helaya qof waxaa laga yaabaa inuu tacbaanba yahay oo u baahan yahay markaas wax ka badan inuu daawo keliya oo gurigiisa ku qaato qofkaasoo kale wuxuu leeyahay jiif waa la jiifiyaa daawooyinaa la siiyaa ilaa uu qofka xaaladiisa caadi uga soo noqoto markay xaaladda caadi uga noqotona gurigiisa uu tagayaa bil kastana waa imaanaya daawooyin oo bil kasta la siiyana waa la siinaya oo lagula soconaya daawo keligeed cudurka wax ma ka tarto marmar raashina loogu daraa markaas qofka wuxuu u baahan yahay si uu isku difaaco inuu raashin fiicanna helo marka waxyaabaha aan ka kaalmayno kaasaa ka mid ah iyo inaan qofka la baro inuusan qof kale u gudbinin oo cudurka meeshaas uu ku ekaado marka cudurka waxaa dhan cudur faafaayo waay haddii aadan samaynin maxay ahayto ka hortag cudurka waa badanaa marka dadka waxaa la baraa in ay ayagana bulshada ka faa'iidaystaan bulshadana aysan waxba u gudbinin daweyn wacyigelin wacyigelin la socota waay wacyigelintaas ugu badan oo la siiyana waxaa ka mid ah inuu qofka naftiisana oo- oo oo difaacna u helo dawadiisa oo ku kalsoonaado inuu cudurka dawo leeyahay loo sheego markaas marmar waxaa waaye waxaa iska jiraan wacyi eh, wacyigelin oo qaldan oo dhehaysa cudurka daawo ma leha xataa raadiyaashaa laga daayaa taas aan waa ka- anoo ka faa'iidaysanaya media naftirkooda marmar inay marka wacyigelinta la gelinayo in oo lala tashto dad oo aqoon u leh marka taas waxay xataa yaraynaysaa dadka inay kusoo dhiiradaan inay xataa cudurka waxay leeyihin cudurka hadduu daawo leeyahay inaan laga helinaaba ii fiican laakiin haddii loo sheego inuu daawo leeyahay hadda adduunka daawo ka leeyahay wuxuu ka fiican yahay cudurro badan oo faafo oo aan daawo lahaynaa jiraan oo aadan qofka markaa ku arta aad waxba u qabo karin oo oo cagaarshooga uu ka mid yahay cagaarshooga hepatitis b c aa jirta c oo kaleeto waxba ma u qabo karo qofka haddaan ka helo maadaama daawo leeyahay brograam uu leeyahay oo shaqaynaya inay dadka ku xirmaan isbitaal waxaa tiri qayb u gaar baa tiri dadkaas oo cudurka haleelo ma dad badan baa jiifa isbitaalka oo tira taas waxay ku xiran tahay mar walba dadka aan anaga noo- noogu jira maxay ahayto daaweynta haddii qof tacbaan noqdo ama xataa kuwa aan brograamkeena ku jirno oo magaalooyin kale ka imaadaa jira markay tacbaan yihiin qayb la seexiyay leedahay marka ugu yaraan markay ugu yar tahay toban qof waa jiiftaa celcelisa ama marmarna ka badan waxay ku xiran tahay mar walba siday qofka u tacbaan u noqdo cudurka waa loo dhintaa cudurka waxyaabaha dhimashada badiyana waxaan dhahnay waxaa waaya qofka inuu qarsado cudurki dhaqso inuusan isbitaalka imaanin kadib inuu la socoshada gooyo kaleete taasna waxay badisaa dhimashada inay badantahay marka taas xataa waxaa looga hortegi karaa haddii dadka wacyigelin badan ay qabaan dhimashada waa yaraanaysaa markaas qofka wuxuu imaanaya isbitaalka waqti fiican oo wax loo qaban karo muddadaad bilowdeen ilaa iyo iminka intee ku qiyaasi lahayd dadka idin yimid ilaa anaga hadda waxaan wadnaa brograamkan laba sano oo waxyar dhiman two year labadaas sano marka maalin kasta haddii saddex boqol afar boqol bishii la baaro tiro badanay noqonaysaa kulle toban ilaa iyo shan kun lix kun oo baaritaan waa loo sameeyey dadka ilaa hadda laga hela ada ilaa iyo laba boqol iyo konton waa gaarayaan oo cudurka alkahel iskugu jiraan dad waaweyn dad waaweynay u badan yihiin carruurteena aaday u yartahay dadka waaweynee nimanka iyo naagaha anaga naagaha noo badan marka brograamkeena la fiiriya maadaama isbitaalka uu yahay maada anshaahid oo ilmo- maxaa ugu oo wacan marka?
hooyooyinka u badan hooyooyinka waxaa ugu badan maadaama ay dhal- ay marayaan waxyaabo badan oo oo waxaa loo sameeyaa oo iska traditional ah inay markay dhalayaan aan dadka isbitaallo kuma dhalaan meel nadiifa inaysan ku dhalin maxay ahayd in oo markaas cudurka iskaga gudbaa dhici karto bas anaga dadkeena badankood gurigay ku dhalaan qalabka la isticmaalay inuu isagu gudbaa dhici karto inuu isaga gudbaa dhici karto maxay ahayd oo hooy- maadaama hooyada ay anaga hooyooyinaa noo yimaadaan dhahnay nimanka maadaama ay ayaga naftirkooda niman naago badan guursadaan cudurka inuu saas ku faafo inay dad oo dibadda ka imaaday ama wadankeena aan ahayn wadamo ay nagu badan tahay wadamada dariska oo kaleeto annaga waa waa naga badan yihiin inay dad ka imaada waa u badan yihiin dadka farka badan waxaa kaleeto cudurada annaga haweenka inuu bata aan arkaynaa markaan hooyo ka helno waa fiicanta waa qofku waa ka helnay lagama yaabo inuu ninkeeda ay keento xataa taas waxay keenaysaa naaguhu awood ban laha ay dhahdo aniga cuduraan igale kaale aan ku baaray laakiin haddaan ninka ka helno naagtiisa inuu noo keeno way fududahay ma ku wacyigelisaan hooyooyinka waa ku wacyigelin laftooda inay qoys- in- inay qoyskooda ilmahooda inay difaacdaan inay iyo inay waali inaan si aan u ogaano hooyadan inuu ninka ka keento inaan ninkii baarnaa oo baanaanayna laakiin so- maadaama ay awood badan lahayn hooyooyinku ninka ma soo raacay laakiin markaan nin helno mar kasta hooyada waa heli karna Mararka because qaar- asagaa naagtiisa waa noo keenaya marka ma dhacdaa in haweeneyda laga helo saygeeda laftiisa uu ka badqaba cudurka oo ka badqaba waa dhacda keesa qaar aan hayno waxaa ka mid ah oo hooyada laga helay oo- oo- oo aabbihiin oo badqaba Ama Sab- aabbihii laga ama aabbaha laga helo laakiin hooyada ma badbaadaysa because gudbinta cudurka wuxuu ku badan yahay nimanka nimanka naagta waa u gudbi karaa naagta inay ho- u gudbiso waa yartaa marka kaysas waa aragnaa iyo kaysas labadiiba aan ka helnayna way jiraan iyo kaysas aanan ogeyn oo hooyadii aan ka helnay ninkii haddaanan baarin ma og inuu qabay in kaleeto marka intaba way isugu jiraan markaad fiiriso eh, sanadihii hore ama labadii sano ugu dambeysay oo ay shaqaynaysa qaybtan fahamka dadka imaanaya siiba dhalinyaradu intee buu gaarsiisan yahay
horta waxaa la dhihi karaa waa oo waxaa jirta cudurka haddii la maqla laga ordi jiray hadda xoogaa waxaa umaleynaa fahamka inuu fiican yahay taasna waxay ku dhacday wacyigelin badan oo la sameeyey media ha ahaato ah, dadka oo caafimaadka ama maxay ahayd oo ka shaqeeya ha ahaadaan laakiin weli waxbaa dhiman laakiin anaga hadda waxaan fahmaynaa marmar waxaa arkaysa dad imaanaya aroos ah inay isbaaraan rabaan si ay u ogaadaan xaaladooda hooyo oo oo inay uur leh ama inay dhasho rabto oo ku dhaysa ibaar inay cunugeyga iyo aniga inaan bad qabno na fiiri marka waxyaabahaas waxay tilmaamayaan inuu dadka xoogaa wacyigelin iyo dadka qaarkood markay arkaan qofkan walaa cudur kasta waa laga fiiriya amaan geynaa oo ma kasoo fiirnaa cudurkan marka cudur jiro inuu yahay xataa inay ogaadeen dadkan wax faa'iido lagu qabo waxaa waaye laga faa'iidaysan hooyinkan dambe walow weli ay u baahan tahay wacyigelin badan maadaama la yareeyey maadaama hadda wacyigelinta badankeed aanan waxba lagu bixin ani brograamka waxaan ilaa in wacyigelin badan lagu daro wacyigelinta dadka la siinaa inay kala sareeyaan ha ahaato inay ugu horeeyo dadka caafimaadka dadka caafimaadka shaqeynaya inay ogaadaan dad bulshada inay ogaato qofka marka laga helo inaan la takoorin taas xataa waxay sheegaysaa in ay wacyigelinta ka mid tahay markii haddii qofka takoor lagu sameeyo qofka waxaa dhici karta inuu qarsado cudurka cudurkiina saas inuu noogu faafo laakiin hadduu qofka ogyahay inuu sheego inuu helayo maxay ahato meel oo- oo oo- wax u taraysa ee jirta oo daaweynayso dadki inay soo dhaweynayaan waxaasoo dhan waxay yaraynaya inuu asna cudurka kaa ilaaliyo marka ka hortaga maxaa fariin dhalinyaradu gudbin lahayd dhalinyarada waxaan u gudbi lahaa inay marka ugu horeyso qof walba horta inuu ogaado xaaladiisa cuduraha qabtaa cudur kasta ma ahan keliya habiin laakiin cuduradan galmada lagu qaado dhan inay is ilaaliyaan oo mar kasta ay isticmaalaan inaysan cuduradaas faafa si aysan ugu dhicin inay is ogyihiin qofka oo- oo- oo- maxay ahayd inay ilaahay ka cabsadaan oo wan oo maxay ahayd dhowrsanaadaan oo mar kasta ay is ilaaliyaan taasi waxay ahayd dor luul maxamed maxamuud oo ka howlgasha isbitaalka banaadir waxayna u waramaysay waryaheena seynab abuukar
fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal mar kale weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii waa go'aankaaga oo idinkaga imaanaya idaacadda v o e laanta afka soomaaliga wacyigelinta cudurrada faafa ayaa waxaa magaalada hargeysa ka qayb qaata qaar ka mid ah dhalin- dhalinyarada oo xirfadooda u isticmaala ka hortagga cudurradan haddaba waryaheena ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixintan uu ku eegayo arrimahan nooga soo diray magaalada hargeysa xiliyadan roobabka waaweyni ka da-een somalilan waxaa barbar socda halista sheegaysa inay dhalan karaan cudurada faafa gaar ahaan kuwa sababa shubanka ama cudurka duumada oo kale waxaa sidoo kale bulshada iyana inta badan wacyigelinteedu ka dhex socota cudurada faafa ee halista ku haya haddaba daktar ciise cabdi jaamac oo ah dhakhtar dhalinyaro ah gobollo kala duwanna kasoo shaqeeyey islamarkaana aqoon durugsan u leh cudurada faafa ayaan arrimahan kala sheekaystay sida ay wax uga qabtaan iyo sida ay bulshada u badan dhalinyarada uga wacyigeliyaan mar haddii uu yahay dhakhtar da'yar xanuunada xilligan faafa ee ka iman kara roobka waxaa ka mid a duumada oo ay keento kanaacadu waxaa kaloo ka mid a xanuunada shubanka oo noocyo fara badana waxaa kaloo ka mid a xanuunka typhoidka ladhaa marka xanuunadan dabcan waxaa keenaya dee qoyaanka iyo biyaha ay ka dhalanayaan marka sideeba bal xanuunada horta looga hortegi kara xanuunadan faafeed si guud bulshada u saameyn kara bismillahi raxmaan raxiim waxaa looga hortegi karaa xanuunadan iyadoo ka hortag la sameeyo bulshadana laga waacigeliyo nadaafada guud ama sanitationka oo ay dadku ogaadaan tusaale ahaan roobabka marka xilliga roobka waa inaanay ka cabin biyaha wasaqaysan kuwa dhaamamka oo ay waxaa kaloo muhiima inaanay tusaale ahaan majaroorka cabin marka koowaad oo wasaqaysan waxaa kaloo kamid a inaanay in khashinka magaalada laga ururiyo tusaale ahaan maalmihii dhowed cadceed ayaa aan soo bixin markai aanay cadceedda soo bixinna waxay ka riski badan tahay marka ay cadceeddu jirto oo jerms badan baa ku jira khashinka markuu qoyo marka cadceedda haddaan jirin uu sii badanaya jermskii biya masharoorka kale ama dee jinkada kusoo dhacay markaad leeyaan la cabin macnaa waxaad ula jeedaa kuwa hore oo qashinka marka hore maydhaya aad ula jeedaa majaroorka iyo tusaale ahaan iliiladaha qaadaa biyaha tusaale ahaan ee magaalooyinka soo gala dhaamka soo gala iliiladaha soo gala waa in la nadiifiyo intaanay roobku iman oo laga hortago ama laga sii diyaargaroobo ka hor intaana roobka diin xagga majaroorkana laftiisa yani waa in aan la cabin ka hore inta hore oo inta hore dadku iska daadiyaan waayo waxaa ka iman kara xanuuno fara badan inta dambe isticmaali karaan haddanku weydiyo xanuuno kalaan jirin laakiin doctor aan ku xidhnayn sisinalo waxaa ka mid ah h i v aidiska bal xanuunada kale maxaa ka mid ah faafay gaar ahaan bulshada sida guud u taabta xanuunada lagu kala qaado neebsiga ama sida xanuunka qaaxada ama tuberculous waxaa kaloo jiri karaa xanuunada verticalka sida h i v aids oo kuwaasna muhiim yahay inay community ama dadweyne ogaadaan lagana waacigeliyo waacigelin badan iyo dadweyneho isbaadha kana markastana ku xidhnaada goob caafimaad oo ay naftooda ku ogaadaan isna baadhaan nin dhakhtaraa tahay oo dhallinyaro ah welibana oo dee dhakhaatiirta dhallinyarada somalilan xilligan ka howlgasha ee usoo baxday sideebaad bal dhallinyarada arrintan uga wacyigelisaan oo u gaadhisaan fariintan si ka duwan dadka kale waxaan xasuustaa meelo badan gobolo badan ka shaqeeya weliba dadka waxaa ugu muhiimsanaa dhallinyarta iyo meel walba lagu gaadhsiiya waxa weeyaan mass mediada ama iyadoo telefishinka la isticmaalo radioga la isticmaalo xagga ardayda marka iskuulka noqotona iskuullada xiisad laga sameeyo la waacigeliyo waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee dhallinyarta laga wacyigelin karo laakiin waxaan ku weydiiyey dabcan dhalinyaro inta badan way khajilaan oo haddii cudurka h i v aidiska marka laga hadlayo kale ama siduu ku faafo ama cudurada kaleba hore uma sheegtaan ama halistooda wax war badan kama hayaan haddaad dhakhtar dhalinyaro aad tahay mis leedahay fursad badan baad u helaysaa inaad dhalinyaradii ka dhaadhicin kartid arrimahan oo kale horta waxaa iska jira community pressure ama dadkii oo waxyaaba fikir qaldan ka haystaa xanuunada qaarkood marka waxaa muhiima inay dadku marka hore aqoontooda dhisnaato oo ay dadka aqoonta le way ka fahmi ogyihiin dadka aan bilaa aqoonta waxaan dhalinyarta waxa lagaga waacigeliyaa oon iyadoo badanaa waxaanu sameynaa iskuullada ayaa meelaha ugu muhiimsan ee taargetgarya waxaa ka mid ah iskuullada oo secondary schoolska iyo intermediate schoolska oo ah kuwa ugu muhiimsan ee badanaa laga soo waacigeliya dhalinyarta waxaa kaloo jira meelaha biir ururada dhalinyarada ayaanu dhex marinaa kuwaasaana wax badan ka qabta wacyigelinta ugu badan ee xanuunada ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington waxaana weli ku guda jirnaa barnaamijkii waa go-aankaaga haatana dhadhaab xeryaha dhadhaab ayaa waxaa ku yaalla goobo loogu talagalay wacyigelinta iyo ka hortagga cudurrada lagu kala qaado galmada dadka ku nool xereyaha ayaan badanaa ku baraarugsanayn halista cudurradan waxayna doorbidaan inayna tagin goobahaasi si ay iskaga baaraan cudurka waryaheenna aadan xasan tarax ayaa warkan inooga soo diray dhadhaab
saddexda xero oo ay ka kooban tahay xeryaha dhadhaab waxaa ku kala yaalmin hal xarun oo lagu baaro fayraska h i v aidiska iyadoona aynan jirin wax qarash ah oo laga qaadayo qofkaasi waxaa kaloo jirta sirta ruuxaasi baarista caafimaad lagu sameeyey in xarunta ay xafido haddii laga helo cudurka iyo haddii laga waayaba hay-adaha u xilsaaran caafimaadka xeryaha waxa ay muujiyeen dadaallo xoogan oo lagula dagaalamayo cudurkan islamarkaana bulshada looga wacyigelinayo halista cudurkan iyadoo ay u sameeyeen ururo gaar ah oo ka shaqeeya la dagaalankiisa xakamayntiisa iyo wacyigelintiisaba taasoo ka qayb qaadatay joojinta iyo fiditaanka cudurkani cabdisalaan aadan waa horjoogaha filim aid ee xerada ifo waxa uu ii sharaxay sida ay u wacyigeliyaan bulshada khaasatan dhallinyarada bismillahi raxmaan raxiim wacyigelinta badana aan ku samayno dhallinyarada waxaa ka mid ah arrimaha looga hortegi kara shaqaaqooyinka sida kufsiga sida maaragtay s t i ska ama cudurada laga kala qaado galmada taasoo keeni karta hadda kufsiga camal markaan ka soo qaadno waxaa laga yaabaa shaksi s t i qabay inuu kufsado gabar xaabo doobanaysa taa oo u keeni karta inay ayadan u gudbiso wiilka ayada ahayd marka bulshada ayaan waxaan ka wacyigelinaa aan u tusinaa si maqal iyo muuqaal ah video aan nagoo tusinayno in ay ka wacitoomi karaan dhibaatooyinka ka imaan kara s t i ska iyo sida looga hortegi karo iyo shaksiga maaragtay dhibka nooca camal uu ku dhaco meeshii sida ugu dhaqsiyaha badan wax loogu qaban lahaa sida isbitaalada ama helcentag maadaama bulshada inta badan ee soomaalida ah halkan timid ay u badnaayeen dad xoololey oo isbitaale iyo waxaas aanan aanan aqoonin daawo dhaqameedii waxaa isticmaala inay aada ugu fiicnaan lahayd inay inay tagaan isbitaalka si loo siiyo maxaan ku dhahay waanooyin ama counseling ama si loo siiyo daawooyin muhiim wey ayada oo qofkaas asagao looga hortegi karo dhalinyarada inta badan maxaan ku dhahay wacyigelintooda waxay ku saabsan tahay xagga maxaan ku dhahay galmada annagana wacyigelinta marka aan siino both dhanka diinta iyo dhanka kale waan ka bixinaa hadda camal videoga aan tusinayno oo looga hortegi karo xagga shaqaaqooyinka waxaad tusinaysaa qeyb maaragtay bulsho ahaan ama dhaqan ahaan qofka uu ugu tegi karo labo dhanka diinta waxay ka qabto galmada sababtoo ah h i v aids waxa laga qaado inta badan waa galmada waxaa kaloo xigtaa cuduro kale oo sidii maaragtay jabsada sida nooca camal oo laga qaadi kara ayagana maxaan ku dhahay dhanka galmada marka wacyigelintan dhalinyarada waxaan ku tusinaa qaab video ahaan annagoo workshop ku bixinayno workshopka oo qaadan kara muddo saddex maalmood ah asoo qaadan kara muddo laba maalmood ah waxaa kaloon ku tusinaa one day activity oo ah hal maalin ayaan iskugu yeeraynaa koox ayagoo ah then waxaan tusinaynaa filimkii wacyigelintii isdhexgalka bulshada la abuuraya then action balan ay la imaanayaan tirada saxda ah ee qabta cudurkan yaanan la sheegi karin maadaama aysan bulshada ku nool xeryaha aysan doonayn inay isbaaraan meesha keliya ee laga ogaan karana waa haweenka marka ay uurka yihiin taasoo qasab looga dhigay in la baaro haweenay kasta markii ay uur tahay sifo looga badbaadiyo cunuga yar ay uurka ku sido haddii ay qabto cudurkan dhalinyarada xeryahayaad moodaa in badidooda aysan ku baraarugsanayn halista cudurada faafa khaasatan aidiska dad badan yaa aaminsan in cudurka aidisku yahay cudur aanan ku dhicin islaamka ee uu yahay cudur gaalada ku dhaca balse waxay dad badani ay indhahoodu ku arkeen in sida ay aaminsanaayeen aysan ahayn oo ruux walba uu asiibi karo maadaama uu galaaftay qaar ka tirsan saaxiibadood ama qaraabadooda aada ayay u yar tahay inaad aragto lamaanaha isguursanaya inay isbaaraan sifo ay u hubiyaan caafimaadkooda dad badani yaa aaminsan in haddii la isbaaro ay tahay in aysan kalsooni isku qabin oo shaki uu jiro tanina ay sababi karto bilowgii burburka qoyska cabdi yarow waa guurdoon aaminsan haddii la isbaaro ay kalsoonidii lumayso
halkan waxaan rabaa inaan kasoo jeediyo arintan ninkan uu weydiiyey waryahan oo ah qof aad jeceshahay ood guursan rabto ma geyn lahayd xarunta baaritaanka ee v c t-ga aniga waxaan oo jawaabi lahaa maya waayo qoftan marka horeba kalkacayl aan u qabo ayaan guursanayaa maadaama waqti fara badan aan isla soo qaadanay ma geeyeen xarunta hataa adaa sheegaya uma dhaweyn hataa meel laisku baaraya waxaas waayo jacaylkeeda ayaa ka weyn caafimaadkeeda boqolkiiba boqol waan la socdaa waayo far walba oo ay qaadaysay waan la socday yaraantii aan isbaranay ilaa weynaantii waan sii soconay ayada nafteed nafteyda uma ogolo wax aniga wax dhib ii geysanayo anigana uma ogolo inaan dhib wax u geysanayo inaan ku sameeyo waayo reerkoodana waa reer la garanayo reerkeena waa reer la garanayo siifna umana waxaas anaga mana aaminsanin oo inuu xataa qof
taasoo lama dhigi karo waxaad aaminsan tahay dhaqamadii hore ee ahaa gabadhan reerkooda la yaqaana meesha farac kuleedahay la yaqaana laakiin maalmahan xanuunadu way iska bateen xanuunna ma yaqaana dhaqan iyo waxaas markaasoo lama dhigi karo dhaqankii horead ku dhegan tahay maya lama dhihi karo cudurkan dilaaga oo h i v ga idiska waxaa keena galmo daatiirta waxa ay badanaa farta ku godaan inay yihiin dhallinyarada kuwa ugu badan ee ku dhaca cudurada faafa haddaba waxaan ka waraystay liibaan rashiid oo ah mid ka mida dhallinyarada ugu firfircoon xeryaha dhadhaab sida uu arko arrinkan cudurada s t i-ga ama cudurada galmada lagu kala qaado marka laga hadlaayo dhalinyarada aada iyo aad ayuu zamaanahan dambe ama xiliyadan dambe ugu badan yahay marka aad tegtid goobaha caafimaadka ama aad booqatid inta badan waxaa laga hadlo oo la yidhaahdo saameyn badan ayuu ku hayaa dhibaato ayuu ku hayaa wuu soo ritaa cudurada lagu kala qaado sida jabtada ama gonareeda waxa la yidhaahdo aidiska ama h i v da iyo cuduro kaloo kala duwan oo galmada lagu kala qaado intaba dhalinyarada ayaa u badan dhalinyarada marka waxyaabaha ay ugu badan yihiin waxaa kamid ah iyaga oo aanan jecleen ka soomaali ahaan haddii anaga aan nahay inay isticmaalaan cinjirka iyo zinadii oo iyadana iska badata waxaa dad qaarkood ay dhahaan gabdhihiyaa badan oo saasaa dhibaatada keenta dad qaarkood waxay dhahaan guurka oo la adkeynayo culeyska la saarayo waalidiinta oo dadkii dhalinyarada isguursan lahaa ku xiraya lacag badan ama hanti ayaa idana dhibaatada keento marka laakiin intaas waa lala tacaalayaa masaajidada waa laga sheega wadaadada waa ka hadlahayaan nin kastana mataqaanaa arrintaas aada ayuu u hadalhayaa dhibaato badan oo ka jirta xaryaha dhadhaab ayuu qeyb ka yahay cuduradan sta-da ah kala gudbintooda iyo saameynta ballaaran uu ku haya dhalinyarada guud ahaan cudurka h i v aidisku waa cudur ilaa iyo hadda dhakhaatiirta caalamku ay ku guulaysan layihiin inay soo saaraan dawadiisa waxaana sanad walba ugu geeriyooda daafaha caalamka ah malaayiin ruux kuwaasoo u badan qaaradda afrika oo uu cudurkan si weyn u saameeyey soomaaliyana ay ka mid tahay wadamada uu dhowaantan soo galay bulshaduna aysan si weyn ugu baraarugsanayn aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
waa hagaag halkaad weli nagala socotaanna waa idaacadda v o a oo toos idan kaga imaanaysa magaalada washington barnaamijkuna waa go-aankaaga wacyigelin dhinaca cudurka h i v idiska ah ayaa muddooyinkan dambe ka socotay maamul goboleedka puntland iyadoo taageero caafimaad ay heleen dadka uu cudurka saameeyey dhinaca kale dadka cudurka la nool ayaa iyaga isu fidiya taageero si ay isaga weheshadaan takooridda ay mararka qaar kala kulmaan bulshada kale waryaheenna faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay dubai
gobolada puntland waxaa muddo sannada ah ka socday wacyigelin ku wajahan cudurka h i v idiska oo ay iska kaashadeen maamulka puntland culimo awdiinka hay-adaha caalamiga ah ururada haweenka iyo kuwa dhallinyarada kuwaas oo siyaabo kala gedisan bulshada u gaarsiiyey fariimo xambaarsan halista cudurkan sida la ysugu gudbiyo iyo habka ugu wanaagsan ee loola dhaqmo qofka cudurkani uu ku dhaco madaxa hay-adda baag ee gobolka bari puntlandna u qaabilsan arrimaha idiska maxamed cabdulaahi oo ka mid ah dhallinyarada ku howlan wacyigelinta iyo daryeel ufidinta dadka la nool xanuunka h i v ga ayaa sheegay in daaweynta ka sokow dadka qaba xanuunkan ay wacyigelin u sameeyaan iyadoo mar walbaba aysan ka daalin in baaritaan guud lagu sameeyo dadka qaba xanuunkan si loo ogaado tirada guud ee dadka uu ku dhacay
waa meesha dadka laguna baaro looguna nasteexayo hadhowna markii qofkii bositive noqdaa uu keerka iyo daawada iyo sabortiga ka helo meeshaas intay furnayd ilaa octoobar waxaa la register gareeyey oo baaritaan lagu sameeyey iyo qof waxaa bositive noqday qof waxaa transfer in wax la yidhaahdo oo meel kale daawada ka qaadan jira ama waxa weeye looga helay sideed qof onkeer waxa la dhahaa jira oo dadka aan weli gaarin inay daawada qaataan oo aan eligibleka ahayn h f positiveka laakiin aan weli daawada artiga la yidhaahdo qaadan waa waxa weeye waa labiyo toban dadka hadda xarunta boosaaso daawada ka qaato oo on a r t la yidhaahdo waa toddobaatan qof saborti badan bay dadkaani helaan raashin baa la siiyaa waxa weeye iskuulka baa caruurtooda qayb laga bixiyaa maxamed cabdulaahi khuurshe ayaa sheegay in ka hortagga ay ka mid tahay in si wanaagsan loola dhaqmo dadka qaba xanuunkan si uusan u noqon mid si fudud bulshada ugu gudba lagana qaybgeliyo shaqooyinka dalka haddii taasi dhici weydo waxa ay dareemayaan xaasidnimo iyo inaysan dadkaba ka mid ahayn waana arrinta aanu wakhtigayaga inta badan ku dhuminno inaannu bulshada fahansiinno haddii aynu cadaadinno oo ku khasabno inay shaqaysan waayaan dad kala noolaan waayaan dad badan buu ku dhacayaa xanuunku maxaa yeelay dadka haddii cadownimo loo muujiyo oo waxa weye doorka wax laga siin waayo nolosha oo la faquuqo iyagana xaasidnimaa gelaysa dad waxhaystaa xataa ku jira dadka xanuunka la nool maaha inay kulligood wada faqiir yihiin faadimo maxamed siciid oo iyaduna ka mid ah dadka uu haleelay xanuunka h i v gu ayaa sheegtay in inta badan dadku ay fikrad khaldan ka aaminsan yihiin cudurkan waxaana ay ka waramaysaa dareenkeedii markii lagu sheegay xanuunkan iyo kan iminka markii xanuunka anaga laga helay fiistigaa lay keenay daawaa lay siiyey maxaa lagaa helay baalay dadkoo dhagaa wada taagaya sheekada wuu bedelay waayo waxaan ogaaday in faquuq laygu samaynayo waxaa laga helay aan idhi equation misna waxaweye dadku waxay ka qabaaneen wax halisa loo dhinto oo cudur xun aniga waxoog markii laygu sheegay waxaan aaminsanaa waxyaalaha noocaasa baan ka aaminsanaa kabacdana hadee waxaan ogaaday ajal in loo dhinto daawadii haddii aan qaatayna wax barabaleena oo aan qabaama jidho caruur waxaan leeyahay toddoba wiil iyo laba gabdhood ka waran marka xanuunkan darismila noqday may caruurta negative waayo aabahood aawe aabahood waa noolyahay isna waa negative injineer axmed waxa uu ka mid yahay dadka la nool xanuunkan muddo toban sano ku dhow waxaana uu ku howlan yahay wacyigelinta dadka qaba xanuunkan oo uu sheegay inuu shirar gaara la yeesho islamarkaasna ay samaysteen urur ay ku midaysan yihiin xanuunkan wuxuu hayaa toddoba sano wax burbile dhacda ama dhibaato ah waxaa waaye afyeenkii baan ahay wixii macnaha cararayaan soo qabtaa waa tuusiyaa dadka maanta waa wada hadlahayaan nimaan hadlayn maanta hab yaraatee ma jirto dadka qaba cudurka h i v ga ayaa waxaa ku adag in ay noloshooda uhel u helaan waxaana injineer axmed sheegay in ay qorshaynayaan in dadka qaba cudurkan ay wadaagaan nolosha balse aysan jirin cid ka caawisa hadda maya xaas malihi iskaabulan lag hadda dondoon baan ku jiraa dhaqaale xumaa jirto wax inji ama hay-ada oo macnaa nataa kuleynaan haaba yaraatee ma jirto hadda waxaan codsanaynaa in noola kaalmeeyo oo macnaha aad iyo ataa kule noogu fadiyo ma joogi karo ma jiraan kulamo gaar ah oo dadkiinan xanuunkan dariska la ah aad yeelataan oo arrimihiina aad kaga tashataan waa jiraan waa iskugu imaanaa xafiiskan in iskugu imaanaayo waa iskugu yeerinaayo waxaana oryaa jiran oryaa dhibaataysan waxaan barbaleen ah labadii issukaansanaysa waa laisku sheegaa wixii jeebka inaan iska aruurin ama xanaan joodarigooda iyo waxooda saddex baan isku aroorsanay oo hadda qabaano laba caruur mid hadda labaa u dhasheen labadiina negative inkastoo ay socdaan dadaallo loogu jiro ka hortagga xanuunkan ayaa haddana waxaa muuqata inay weli jiraan tiro yar oo dad ah oo uu deris la noqdo xanuunkan iyadoo ay weli socdaan wacyigelinno ku wajahan halista cudurkan oo warbaahinta kala gedisan ay bulshada u mariyaan maamulka hay-adaha iyo culimo awdiinka iyo bulshada qaybaheeda kala gedisan waxaana arrimahan lagu tilmaami karaa in bulshada ay wax badan uga iftiimiyeen ka hortagga cudurkan iyo sida looga gaashaaman karo waa tahay warkaasi waxay inooga soo dirtay faadimo yaasiin iyadoo ku sugan dubay haatan aan ku nasanno balqadar yar oo hees ah heestan waxaa ku luuqeynaya eminem iyo rihana waxaana the monster hot shot dhegaysi wacan
I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon. Cause my ego inflated when I flew seep. And it was confusing. Cause all I wanted to do was be the Bruce Lee of loosely abused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Ironic, cause I think I'm getting so huge, I need a shrink. I'm beginning to lose sleep. One sheep, two sheep, going cuckoo and kooky is cool key. But I'm actually weirder than you think, cause I'm I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices who
much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it. Cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from.
Yeah, ponder it, do you want? There's no wonder you're losing your mind the way it wanders.
I think you would wandering off down yonder and stumbled on to Jeff Van Vondren. Cause I need an interventionist to intervene between me and his maxamuudu waxaan filayaa in dhallinyaradu ay madaxa ruxayaan waan ka xunaan inaan heestaa ah, kala gaabino ama aan jarno haatanna waxaa soo gaar- waxaan soo gaarnay qaybtii wicitaanka oo aan aalaaba dhegaystayaasheenna ay su-aalo ku weydiiyaan hadba qofka martida ku ah toddobaadkan waxaa barnaamijkeenna marti inoogu ah doctor cabaas xaaji cabdulaahi fiqow oo ku takhasusay caafimaadka guud ahaan caafimaadka guud kana howlgala magaalada muqdisho wuxuu haatan ku sugan yahay doctoorku dalka switzerland barnaamijkeenna waxaan ah, maanta uga hadlaynaa dhallinyarada iyo cudurrada faafa waryaheena maxamuud ibraahim cali ayaa marka hore weydiiyey bal inuu sawir inaga siiyo khatarta cudurrada faafa iyo dhallinyarada soomaalida
Eh, bismillah Eh, waa ku dhowahay marka hore barnaamijka waana ku mahadsantihiin inaad fursadan isiisaan Een, nio cudurkaas een, cudurrada galmada waa badan yihiin bal haddaan idhaahno een, cudurka hadda ugu dhibka badan soomaaliya markaan tagay oo ugu khatarta badan oo soomaalidana ay aad u maaragtay wacyigooda uu aad ugu yar yahay aysan ku baraarugsanayn khatarta uu leeyahay iyo sida ay u fudud tahay in laga hortago laakiin uusan daawona u lahayn haddaan laga hortagin Een, hadduu kugu dhacana si lagu daaweyn kara aysan jirin wax tallaal ah uu leeyahayna aysan jirin ay tahay oo hadda ugu daran dhibka ugu weyn oo inaan uga faa'iidaysano cuduradan galmada lagu kala qaado waxa ugu weyn oo hadda soomaaliya dhibka ugu weyn ku haysta cudurkan loo yaqaano h i v ama idis soomaalida magacyada badan ay u yaqaan inkastoo hadda aan idiin sharci doono oo magacyo kala magacyadan ay sababahooda ay kala duwan yihiin een, ay isku mid ahayn labadan marka cudurkaas ah, ayaa soomaaliya hadda een, dhibka ugu weyn oo qofka banaanka jooga ma qiyaasi karo laakiin cudur aad u badan oo wax control ah iyo system oo wacyigelinaana uusan jirin wadankii oo system oo guud u hadda caafimaadka ummadda ilaaliya uusan jirin sida loo yarayn karo ay aad u fududahay laakiin mar hadduu ummaddii ku fido wax laga qaban kara aysan jirin oo cudurkaas si jirka looga baabi'iyo mar hadduu ku dhaco ama tallaal inta lasii tallaalo lagu loga looga hortagi karo oo jiro dunida hadda ma jiro waana sahlan tahay sida lagu yarayo En, waa gartay waa gartay dhaktar en, en soomaalida marka aan u imaano en, cudurrada lagu kala qaado galmada badanaa kama hadlaan hadda sida aa sheegtay marka masiibada taas ay horseedi karto ama dhibaatooyinka ay horseedi karto bal arrintaas nooga sheekay cuduradaas cudurada intooda badan ba niyahow dhibka ugu weyn awoodda ugu badan ay leeyihiin waxa waxa weeye een, awoodooda waxay ku jirtaa jaahil jaahilnimada ummadda ay jaahil ka tahay arrintaas awood ka weyn uu leeyahay malaha cudurka marka ummadda hadday og tahay waxaas iyo wuxuu sameeyey wuxuu gaarsiin karo iyo inaan bashar nahay oo aan xanuunsan karno oo annaga bani aadan aan nahay sida bani aadanka oo dhan u xanuunsadaan aan u xanuunsanayno oo qofkii markaas xanuunsaday inuusan dambiile ahayn keligiis inuu ma- inta badan maaragtay qof oo mutaystay aan la dhihi karin oo qof dambi qof dilay oo kale inuusan ahayn oo qofkaan bini aadan nasiib darre ay ku dhacday ay tahay oo adigana wax ku dhacaya aysan jirin markaas wax ku siinaya garansiya ama ama kuusii ballan qaadaya waxa ninkaas ku dhacay inaysan kugu dhacayna aysan jirin waxaa meesha ay soo baxaysa ummadda intaas hadday fahanto in qof kastoo bini aadan oo nool uu xanuunsan karo kii xanuunsadayna in loo naxariista ay tahay cudurkaas in la ogaadana inay ummadda wax badan u tarayso si looga hortago kuwa aan qabin uusan u gaarin laakiin wax kaloo intaas ka badan in micno kale loo sameeya inaysan ahayn marka ummadda waxay u baahan tahay wacyigelin dheer anaga keli maaha cudurada qaar ilaa hadda dadkan waa horumarnay dhaha yurubiyanka iyo maraykanka iyo waddamadan qarbiga ah ayaa weli la fahansiin la-yahay istigmaha oo cudurada qaar ay wataan waa la tirtiri la-ay soomaaliya marka lasii tagana waaba kasii daran tahay cudurka hadda aan ka sheekeynayo oo idin sii- oo magaciisa aan idin sheegayna waaba sii garanaysaa cudur waxa waaye qofka la aaminsan yahay qof xun inuu yahay qofka ku dhacay oo micnaha sabab badanaa lagu qaadaa sababaha mid kamid ah ayaa anaga dembi xaggeena ka islaamka laakiin sabab badan oo lagu qaadaa jiro oo aan ahayn keliya qofkaas aysan ahayn hundred percentage in sidaas keliya lagu qaadi karo qofka isaga oo dhiiga lagu qaadi karaa qofka isagoo ilig laga bixinayo isagoo cirbad ay buduu ku qaadi kara boqol waxu ku qaadi karaa laakiin anaga halkaas waxaa noo sawiran oo qofkaas qof xun waay hadduu cudurkaas ku dhaco ma sheegan kara marka En, hadduu sheegin maxaa dhacay wixii kaloo wixii ka ratimaya dad badan kale uu qaadsiinaya wixii waxa waaye waa lala dhuganaya moogta ama maku waa- ama maku baraarugsano sida lagu qaadi kara iyo dhibaatadiisa kugu fugi karto ma ogo marka waa kaga faa'iidaysanaa barnaamij insha allah waxyaaba badan aan sheegi doona waa gartay en daraasaadkii ugu dambeeyey oo ay jimcadda qormaha ka dhexeysa qaybteeda horumarinta u n d b ay sheegeen waxay sheegeen in soomaalida ay u badan yihiin dhalinyaro hadda dhalinyaro badan oo micnaha ay populationka soomaalida guud dhalinyarada ay ugu tiro badan tahay en bal waxaad noo sheegtaa khatarta uu leeyahay cuduradan galmada laga ka- laga laga qaado iyo dhalinyarada soomaalida oo la sheegay inay tira ahaan dadka ugu badan yihiin een, dadka ku nool soomaaliya marka een, intee in la eg ayay waxyeelo gaarsin kartaa macnaha cudurkan uu gaarsin karaa walahi cudurkaan niyahow cudur bulshada qoladu ku dhaco oo ku bato dadkeeda waa dhamaynaya cudurkaan cudur daawole ma aha haddii ay iska ahaan lahayd jabjabti iyo wixii la dhihi jiray soomaalida waa iska taqaanaa kulligoodu ogolada laftiisa waa lagu qaadaa laakiin daawo yaroo lagu daaweeya iska jirto qofka soomaaliga uu fahmaayo oo saaxiibkiisa u sheegi karo oo oo markiiba maaragtay dhacaan ka socda uu arkaayo waaba muuqdaa waaba la qarin kara moogta meeshii yaa bukoorayso xanuun ahaayo qofkii dhakhtar waa u tegi karaa laakiin cudurkan kale cudurkan kale hadda ugu darno galmada lagu qaado waxa ugu kor ugu weyn oo ah maaragtay een, cudurkan loo yaqaano h i v ga qofka muddo dheer uu uu- uu uu iska ahaan karaa maaragtay sero positive hadlo oo qofkii wuu qabaa cudurkii waana gudbin karaa laakiin ma jirina qofkii waa caafimaad qabaa dadka kaleu la mid yahay marka waxa waaye riski ugu weyn ay leedahay waxa waaye intaasuuna is ogeyn qofkii waxa uu gaarsiin karo inta qofku ku ridi karo soomaaliya hadda waa ogtihiin oo dhibka ugu weyn oo soomaalida hadda ka jira oo ani intaan joogay aan arkayo la yaabay cudurka waa ku badan yahay soomaalida asbaabaheeda markaan ka fikirayna soomaalidii waxa ugu daro waxa waaye soomaalidii guur badan oo qarsoodi ahaa jira soomaaliya markaa tirti qudbasireed wax la lahaa jira waa garta dadka waa isguursanaya waa kala tagaya waa isguursanaya waa kala tagaya sida qofkii oo yurubka marka la joogay maaragtay markaan saacadii dhiganayna ama iskooladii maaragtay ilmaha markii educationka loo sameynaya bartner aan maaragtay aadan ku kalsoonan ama night club aa kula kulantay aad wata badan aadan aqoon markaa u tagaysid protection samee kaa samee talooyinkaasaa la siiyaa mugta qof kale saaxiibka la yahay ku kalsoon yahay u yaqaano oo muddo dheer la joogay wa- la- soomaalidii sidii oo kale camal aan dhacayso qofkii ma yaqaano waqtiyada ay shaqaanaan waa la dhumanaya isna markaa guursanaa waa iska guursanaya waa ka tagaa ma la ognaagsin nin guursaday gabaraa loo haystaa nin kaloo iska socda imaanaya waa wuu bara wuu guursanaya saa cudurka hadduu jiro qofkii waxa la ogyahay maaha inuu weligiis wax waa soconaya cudurkii waa soconaya mana la ogo waa garta marka khatarta ugu weyn oo ani markaa hagga joogay een, een, hadda markaa soomaaliya joogay dadka aan la talina waxaa dhihi jira war idinka arrintan khatarteeday leedahay xaafadihii dadkii dagaala maadaama ay socdeen dadkii isku xaafad wixii dega waa isgaran jireen markii hore maanta dadka waxaa intuu degan yahay beri galabtii dagaala ka dhacay meel kale uu guuraya dad kale daris noqonaya meel kale u tagaaya meel kale u tagaya qofka waa wareeganaya moogta markaas waxawa qofka intuu joogaa intuu habeenada xabadaha ay socdeen xaabadaha kale uu ku weyday gabadha iska guursanaya hadduu rabo gabadhii kale waxaa waa qarsani ninkaanaa qaba weligeed in la qaba inaa loo haystaa waa iska joogaa ninka wuu iska baxaya wuu furaya hadduu rabo haddana wax loo qarinaya marka horeba waa in wax soconaya ma way dhamaanaya wixii moogta waa garta haddana meel kale qof kalaa imaanayo soo marayo ma oga qoftaan in hore loo qabay qofkii qaba hadduu yaqaano uu qiyaasira hadduu xanuunsaya haddii kale iyo qofka xaafadda degan hebel waa qoftaan furay iyo waa jirina ninkaas waa dhintay waxyaa badan aan sheegi lahaa mugta qofkan waa jirina qoftaan uu qabay ama ayagana qaaday qofkii ma yaqaan qofka waa guursanaya qof kalaa guursanaya qof kalaa guursanaya waxaa laga naagtaas sanad gudihiisa shan mar lixdan nin may guursato En, waa gartay en, dhakhtar waxaan soo gelinayaa en, en, dhegeysta haaruun cusmaan macruuf oo ku nool sweden haaruun max- maxaa weydiin lahayd su-aalaha doctor cabaas xaaji cabdulaahi fiiqow
Eh, marka hore eh, aad baan u salaamayaa eh, dr cabaas xaaji cabdulaahi fiikow iyo weliba eh, bahda eh, wariyaasha v o a ugu horeeya eh, maxamuud cali ibrahim Eh, runtii dhakhtarku marka laga hadlayo dhibaatooyinka eh, cudurrada waxa weeye galmada lagu kala qaado aad bay u fara badan yihiin Eh, su-aasha koowaad een raba dhakhtarka inaan weydiiyo waxa weeye sidee ayuu qofka dhalinyarada ahi u samayn karaa waxa weeye galmo taxadar leh iyadoo dhibaatooyinku ay aada u fara badan yihiin si uu uga nabadgalo qofkaasi infectionnada waxa weeye laws- laysku qaadsiin karayo galmada su-aasha labaad ee aan rabo waxa weeye goorma ayuu qofkan horta qaadi karaa infection Een, haddii aan markaa su-aalaha xagga uga gudbo waxaan rabaa inaan weydiiyo mid kamida cudurrada galmada lagu kala qaado oo weliba waa cudurka jabtada oo safka hore kaga jira cudurrada galmada lagu kala qaado kaas oo weliba khatar ba-an ku haya dadyo fara badan oo dunida ku nool marka ugu horeysa waa maxay horta jabto siyaabahee lagu kala qaadi karaa sidee loo xakimeyn karaa in marka waxa weeye maadaama dhibaatada ugu faraha badan ee dunida maanta laga cabanayana cudurkani uu kow ka yahay in markaasi uu inoo cadeeyo aniga iyo weliba dhegeystayaasha faraha badan ee doonaya su-aalo noocaas oo kalena haya haye dhakhtar Een, eh, waa waa maxsan tahay horta een, salaantii aan salaantay sidoo kale aan kuu salaanay adigoona Een, niyow een, horta cuduradan een, galmada lagu qaado walaalow een, waa badan yihiin siduu sheegay een, dhegaystaha Een, aniga hadda booska koowaad uu geliyey jabtada maanan geliyeen oo ilaa heerkaas Marka jabtada waa wax iska ma garanaysaa een, berigii hore oo antibiotic adduunka aysan jirin cudur dhib badan lahaa oo intaana weli antibiotic lasoo saarin dhib badan dadka ku hayay laakiin hadda waa wax waxyaabaha oo very easy waa in la daaweeyo oo maaragtay n n waa wax fudud daawadiisu hadda dhib badan ba hadda dadka inta badan maba saa ku aragtid waa adag tahayba qofkaba hadda caalamka aan ku nool nahay horta oo dunidan soomaaliya marka la joogo marro inay iska dhacdo in la arko waa laga yaaba lakin meelahan in la arkaaba jirin maba cudur oo xoogaa oo cudur waxa waaye wax laga soo gudbay ah meelahan oo hadda ma arkaysid qof adiga intaa nooleed hadda yurub intaa ku noolay sweden hadda ninka saaxiibkan uu ku noolay qof la dhahay jabtaan qabaa sidaa ku aragtid waaye aaday u yartay marka laakiin aniga waxaan rabaa maadaama barnaamijkan janis u helay inaan kaga faa'iidaysto inaan soomaalida aan ku soo baraarujiyo cudurkan hadda aan aadka soomaalida uma jecla inay ka hadlaan oo cuduradaas galmada lagu gudbiyo ah laakiin cudur hadda aan daawo lahayna haddii qof ku dhaco waa ummadii waa baabi'inaya cudurkaa jabtada xitaa inaan ku dilo waxa infection oo dhacaankaasi waxaasi xanuunkaas kugu hay mooyo inuu ku dilo kow kaasi hadda wax gaarsiinaya maa laakiin cudurada hadda maanta ugu daran oo oo siiba kii hadda aan idinka dhawaajiyey oo ummaddan balaayo ba-an hadda ku haya wadankii ku cusub oo tiradana haddii laidin sheega aadan malaysan karin say u badan tahay dadka soomaaliya xamar keliya inta qabto aniga xamaraan ka imid oo ma garanaysaa aniga sitaalkeyga keliya inta aan joogay inta qofa aniga aan personally ku arkay aan xisaab lahayn annaga aan maaragtay diagnosig aan ku sameyno meesha inaan kaga qaadnay markaan ka shakinay kadibna aanid war positive waa qofkii xitaa hal meel keliya hadda loo diraa waddanka oo dhan oo ani xamar markaan joogo waddanka intiisa kale ma ogi isbitaal banaadir loo diraa oo hay-adda ay joogto qofkii inuu tagi doono xitaa oo daawadii iyo taladii aad siisay inuu qaadan doono ay aada u adag tahay marka ani waxaan jeclaan lahaa caawa saaxiibaday in ma garanaysaa cuduradan galmada waa badan yihiin probleemadooda waa kala waa sii kala dadaran yahay inaan inaan focuska usoo jeediyo maadaama aan fursaddan caawa u helay oo waddankiina aan ka imid aan ku laaban doono insha allahu tacaala dadka meesha jooga cudurkaas inuu waddankeeni kusoo batay ma garanaysaa dhibaatada uu ku hayana ay aada xaddhaaf u tahay haddaan laga gaarinna ay ummadaas uu baabi'inayo waa cudur aan talaan lahayn saa idin sheegay aan daawona lahayn oo ma garanaysaa sida looga hortagi kale keliya ay tahay in la sameeyo macnaha sexy oo protection leh annaga muslimna nahay ma dhigi karno qofka qof uusa qabin gurso tala noocaasna ma bixin karno inkastoo waaqac ay aada uga fog tahay wax meesha ka dhacayo haddana aniga kuma dhiiran karo inaa idhaahdo maaragtay qofkii iska same warka horeba zinada inaan ka reebno waay dadka aan kula talin inaysan arrintaas sameyn haddii ay dhacdo marka maxaa la dhihi jiray qofkii ama qof waxaas qaba ama maxaa la dhihi jiray maadaama ay badan tahay habka lagu qaadi kara ama cirbada ay mudday ama sakiin ama ma garanaysaa dhacaamadan kale iyo sida loo qaadi karayo caawa waxaan jecladaa focuska aniga ma aqaan hadda ay ugu raacsan tihiin focuska inaan u jeedino maxaa la dhihi jiray dhalinyarada cudurkan cusub oo dhibaatada bacan ku haya waddanka oo khatartiisa aysan yarayn dagaalkaas ay ka daran tahay oo hoos waxaan la arkaynin ah oo bulshadiina ku dhex nool maanta oo fidaaya si awood badan wadamadii yurubta iyo dadkii inaga awood badnaa ay ku adkaatay annaga oo tabar ba aan lahayn sidii hadday ku fido loo qaban lahaa oo loo xakameyn lahaa ay adag tahay ayaan jeclaan lahaa caawa focuska inuu ku aadanaado insha allah waa garta waxaan hadda soo gelinayaa qadka aan soo dhaweynaya yuusuf cabdi budul oo ku nool gobolka arizona magaalada phoenix ee dalka maraykanka yuusuf maxaad su-aal oo aad weydiin lahayd doctor cabaas xaaji cabdulaahi fiiqow
horta doctorka waa salaamayaa iyo bahda barnaamijka kulli dadka dhan waa salaamayaa su-aashaa qabo waxay tahay horta cudurkaa halis waa dadka dhan way wada ogyihiin marka qofkii wuu qabaa inuu qabana wuu ogsoon yahay dadkana wuu ka qarinayaa marka dadkii kale oo ogeen sidee ku dareemi karaan sida ugu fudud ay ku dareemi karaan waa sidee qofkaas ku ogaa karaan inuu cudurka qabo si ay ugu taxtir sida taxadar uga noqdaan su-aash su-aasha kalea qabana waxay tahay dadka badanaas dadaha isguursanaya ama ama isguursado dadaa isbaarin baa jira intay isguursan ka hor dadkaas maxaa kula talaleed
waa mahadsan tahay budul horta cudurkan soomaalida laba magacay ugu yeeraan oo bani aadamka o dhan ugu yeeraan idisna waa la yihahdaa h i v na waa maqlaysaa marka waxaan rabaa caawa inaa horta kala ogaataan labadan qofka cudurka caawa marka uu hadda ku dhaco viruska ku dhacaysa ayaa waxaa la yihahdaa h i v qofkaas khasab maaha inuu qaba idis markaas qofka markuu cudurka ku dhaco oo uu u gudbo oo cudurkaas uu dhiiggiisa galo virusta ku dhacday ayaa waxaa la yihahdaa h i v qofkaas marka la baaro waxaa la dhahaa sero positive ayaa la yihahdaa qofkaas waxaa la leeyahay h i v ayuu qabaa macnaha viruska magaceeda ayaa la yihahdaa saas khasab ma aha hundred percentage inuu qofkaas maxaa la dhihi jiray mustaqbalka idis uu noqoni oo maxaa yeelay markuu jirka maadaama virustaa markay jirkaaga ku dhacdo difaaca jirkaaga unugyada difaaca jirkaaga ayay baabi'inaysaa markay baabi'iso qofkii wax difaaci ma laha marka level baabi'intaas markay level gaarto oo qofkii uusan difaac lahayn oo ay gaarto ilaa had ayaa waxaa la yidhaha qofkan waxaa ku dhacay idis oo micnaha qofkii acquired immunodeficiency syndrome ayaa la yidhaha markaas qofkaas wuxuu qaaday wax oo difaaca jirkiisii ayaa deficient macnaha baaba-a ku dhacay hoos ayuu u dhacay wuu baabacay markaas qofkaas waxaa u fudud inuu cudur kasta oo jermi kasta oo ku dhaco isa iska difaaci karin qofkaas waxaa la dhahaya markaas idis ayuu qabaa marka waxaa garanaysaa meesha aad ka fahmi kartaa markii uu viruska lasoo kulmay oo h i v positive la dhihi karay oo shalay oo kale intuu cudur kusoo dhacay dhiiggii laga qaaday shalay oo kale way adag tahay in la arko inta badan saddex bilood laba bilood la waktiyada ku xiran tahay iyo jidka uu ku qaaday habka uu ku qaaday ku xiran tahay waktiga dhaqso loo ogaanayo laakiin marka la ogaado iyo markuu qofka cudurkaad uu kusoo baxayo waxaa laga yaabaa qofka hadduu marar qaar xitaa iska yeris inay qaadato sanado inay qaadato qofka inuusan cudurkii wax symptoms uusan lahayn talada ugu weyn oo la bixin karo dadka dhan ay bixiyaan oo biniaadamka o dhan la siiyo waxa waaye qofka markiisa horeba horta wax oo wax uusan ka shayn inuusan sameynin horta wax protection inuu sameynin isbitaaladana isbitaaladana waxaa la rabaa cirbad qof lagu diray inaysan qof kale ku dirin meesha baarbiyeeriyaasha marka la tago sakiin qof loogu xiiray inaysan qof kale loogu xiirin maxaa la dhihi jiray haddii qaliini wax la sameynayo goos la bixinayo qalabkii ninkaas loo isticmaalo ilaa sterilization lagu sameeyo la baabi'iyo inaana qof kale lagu taabanin maxaa la dhihi jiray dhiig haddii qof lagu sugaa qof kale dhiiggiisi in la baaro oo la ogaado cuduradaas gaarka ah lagu ogaado inuu inuu appetitis qabo inuu idiskan qabo waxaas in la baaro la ogaado intaana lagu sugin qofkii waxa kaloo kasoo haray maxay tahay cudurkaa laguma kala qaado cunto laisla cunay sariir laisla seexday iyo dad isla socday iyo qufac iyo qufaceen iyo hergib uu qabay laguma qaado cudurkaa waxaa lagu qaadi karaa oo keliya caanaha hooyada islaanta qabta cunugeeda hadday naas muujiso caanaha naaska hooyada waa ka gudbaa maxaa la dhihi jiray secretionkan dheecaanadan kasoo baxa xubnaha taranka ragga iyo dumarkaba labadaba waa kasoo gudbaa inuusan qofkii galmo sameynin ko caanahaas cunugaas wala ayadana jid kalaa loo maraya si lagu ilaaliyo laakin shumisna laguma cunugaaga yaro afkaa ka shumisay haddaadan dhaawac waxba jirin dhiigii waxaa jiri kuma kala qaadaysaan qofkii cunto hadduu saxan dhan la qaybsado kuma qaadahayo hadduu meel la seexdo oo dadkii lagu qabaysto ama meel biyo ku jiraan oo oo bishiinaha oo biyo lagu wada qabaysanayo ama warar meesha ay ku dhahda ama ceeli waxay rabto meel lagu qabaysanaya tahay hadday isla galaanna qofkii kuma qaadayo arrintiisu waa iska sahlan tahay waxa waaye hay-adaha caafimaadka ee meesha jooga dadka in la wacyigeliyo oo meelaha baarbiyeeridii waxaasi cirbadaha la isticmaalayo waxaan in laga taxadiro waxyaabaha wax sari karaa mudayo qofkii lagu muday qof kale inaan lagu mudin baadiyaha meel kasta haad umadda in loo sheego meelaha ay ku xiranayan qofka sakiimaha lasla isticmaalayo cunuga inta loogu xiro qofkan loogu xiraayo in laga joojiyo ama baarbier haddii la tago qofka insaan loogu tago qofka cunugiisa hadduu baarbieriga geeyo ama qof la socdo uu tagay udhaha war sakiinta uu bedelayo uu controol uu firo mid cusub ii fur hadduu diido uu ka tago qofkaas waa gartay dhactari waxaan rabaa inaan aan kuu soo jeediyo dhinaca cudurka markuu qofka ku dhaco wuxuu bulshada kala kulmaa takoorid sidee arrintaas ayada aad wacyigelin ugu samayn lahayd maxaa loo sheegi lahaa bulshada waayo qofkan inkastoo cudurku ku dhacay haddana wuxuu istaahilaa ama xaq uu leeyahay inuu noolaado in la caayo ama la midib takooro ama takoorid lagu sameeyo intaba micnaha uma qalmo marka maxaad bulshada u sheegi lahayd ku aadan qofka markuu cudurka la tacaalaya micnaha waxaan u sheegi lahaa qof kasta oo bini aadan ah waxa ugu horeeya oo naftiisa uu inuu ku fikra ay tahay marka ugu horeyso si arrintaas uga joogsado horta adigii yaa ku siiyey yaa kuu ballan qaaday waxa ninkaas ku dhacay inaysan kugu dhici karin yaa kuu ballan qaaday qofkaas dhibaatada haysata inaysan carruurtaada ku dhici karin yaa kuu ballan qaaday dadkii aad jeclayd oo dhan inaysan waxaas ku dhici karin marka hore adiga maxay tahay waxa aa qabtid oo oo ah ballanqaadka adiga aa qabtid oo aa is leedahay kanoo saas noqday aniga waxba ma iga galin kan suu yahay ninkaan xun fiiri kan saana fiiri kan saas aa leedahay bini aadamka waxaa la rabaa markaa aragtid oo siduu rasuulkaba alayhi salatu salam yiri qofki wax ku dhaca markaa aragtid ilaahay inaa ku mahadisid inuu masiibada qofkaa ku dhacday adigana aysan ilaah kugu ridan waxaa kaloo loo baahan yahay xubi xubi laakhiir kamaa tuxubi linafsik adiga haddii waxaasay kugu dhacaan kasoo qaad bal fiiri ninkaas waxa ku dhaca haddii adig ku qabsato maxaad jeclaan lahayd in lagu fahmo in lagu naxariisto inaan lagu takoorin in gacan lagu siiyo maxaa yeelay boosku qofkaas uu joogay wax gaar oo adiga aad samaysay oo difaac ah ama dadaal ah oo aad kaga baaqatay ma jirto nasiib daron baa ninkaas ku dhacday adigana sidoo kale ku imtixaan waay nolosha test imtixaan un baa ninkaas ku dhacay nooceeda mid lamid a kugu dhici kara marka adiga waxaa lagaa rabaa inaad fiirisid inaad dhahayd war maxaa gaar oo aniga aan sameeyey mase wax walba waxa aan sameeyey miyaa jirta hawl aan qabto oo ay iga difaacday arrintaas inaysan dhicin mise ninkaan nasiib daradaasaa ku dhacday sida anigaba iigu dhici karta ilaahay ba uu wax ka wato imtixaan waaye qofkaasna waxa waaye anigana inaan ku cibri qaato qofkaasna in loogu naxariisto marka waxaan dhihi lahaa dadka maadaama dad muslim aan nahay waaba sahlan tahay saa wax isugu sheegi karno anaga haddaan muslim aan nahay aaminsan nahay wixii ilaahay kuu qoro kaliya inay kugu dhacayaan oo aan ognahay qof kasta wixii hayo ilaahay la inuu ka qaadi karo waxaan ra- waxaan rabaa qofkaas in loo duceeyo ilahay in loo baryo maxaa la dhihi jiray eh, qofkaa in loo naxariisto ilaahay anagana arxamu min fi lardi yarxamukum min fi samaa dadka dhulka jooga markay isu naxariisanaya ilahayna kor uga soo naxariisanaya marka waxaan soomaalida ku dhihi lahaa en qofka cudur uu ku dhacay micnihiisa ma aha inuu yahay qof xun ama qof dembi geysta waa gartay n doctor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo n maxaa ugu dambeyntii waana ah ayaad u jeedin lahayd dhalinyarada soomaalida n meel walbay joogaan n ku aadan cuduradan galmada lagu kala qaado ama sida fudud ku faafi karo ugu dambeyntii waxaan dhihi lahaa walaalihii soomaalida dhalinyarada ah iyo kuwa kaleba en waxyaabaha ugu muhiimsan oo ilaahay uu bixiyey markii iimaanka laga reebo oo nimcooyinku ilaahay bini aadan ku manaystay caafimaadka ayaa kusoo xiga iimaanka caafimaadku waa wax muhiim ah qofka caafimaadkiisa inuu ka walwalo oo wax kasta oo wax u tari kara uu ku dadaalo waa loo baahan yahay maxaa yeelay qaybta uu kaga jiro nolosha ayaa qayb aada u sarreysa ah marka ka taxadiridiisa iyo la socodkiisa aada ayay muhiim u tahay waxaan kula talin lahaa dadka en horta ilaahay masiibadaha hanaga hayo cuduradaas cudur sidiisaba ilaahay hanaga hayo laakiin dadka waxaan dhihi lahaa walaalayaalow ku dadaala difaaca waxa aad samaynaysaan inaad mas-uul tihiin waxa aad jirkaaga aad ku samaynaysid adiga mas-uulaa ka tahay waxa markaad samaynaysay ka hor ka fikir maxaa la dhihi jiray haddii cuduradaas qof qaba ama aad aragtaan ama qof waxaasi u sheega wax dhiba ma laha dhibaato kale yuusan geysan hab hadda daawooyin ayaa jiraan daawuu qaadan karaa daawadaas markuu qaato waxa waaye cudurkii waktigii uu haynayay ma la baabi'i kara hadda nasiib darro insha allah mustaqbal in la gaaro waa dhici kartaa laakiin waxaa dhici karta maaragta qofkaas inuu muddo dheer sida dadka caadiga u noolaado wixii ku dhici lahaa waaba ku dhaceen yuusan arrintiisii uusan kusii tarax tegin ha tago hal maroo qalad galay ina wax iska dhecen laga yaaba in dhiig lagu shugay saas aniga dhaktaraha laftigeeda marar badanaa dad mudaynahay waxaan qalayna waxaan samaynayna cirbadaa ku mudaysa ama waxaa ku taabanayo waa se waa nagu dhici karaa qof oo ilaah qof si kasta hawlo badan oo waxa ugu dhici karaa jiro dadka kale galmadaani waxaana dadka inay ka taxadaraan guurka siba dhalinyarada waxaan kala talinaya aniga markaan xamar joogay aan u sheegi jiray haddana aan ugu celinaya walaalayaalow walaala qofka guursanaysaan ka fiirsada maxaa la dhihi jiray qofka utagaysaan fiiriya ee maxaa la dhihi jiray haddii hadday macquul tahay testayaal yaraa jiro oo qofka intuu meesha taagay toban daqiiqa xitaa ma qaadanayso rapid test aa la dhaha qofka meesha intuu tago qofku guursanayo markay heshiiyaan xitaa rapid test waxaa la dhaha jiro lacag badanna ma hal dolar laba dolar miya ma aqaano meel kastay taalla farmasiyaasha laga helaa qofkii ha tago war waxaas yaa laga xishoon dhibka inuu kugu dhacaa ka weyn qofku marka ay heshiisaan hadda walaalow maxaa la dhihi jiray aniga testiga waxaan iska samayno wax dhib ay leedahay male waa wan dollar ama laba dollar ay qaata wax badan ma aha qofkaas wakti yar intuu meesha taagayaa jawaabta la siinaya aadna waa loo aamini karaa hadduu negative noqdo marka maxaa la dhihi jiray en hala dadaalaan dhihi lahaa wax kaloo hadda aan ku korinayo malaha
kaasi wuxuu ahaa doctor cabaas xaaji cabdulaahi fiiqo oo ku takhasusay caafimaadka guud wuxuu qadka telefoonka igu warramay isagoo ku sugan dalka switzerland waxaana soo gaarnay gabagabadii idaacadda waa anigoo ah maxamuud ibraahim cali iyo colaad oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.